dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay saddex nin oo hore loogu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamar ahaantaasina lagu helay eedo ah inay geysteen dilal iyo fararar gixisnimo xukunka ayaa dhacay bishii disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aroornimadii saakay xukun dila ku fulisay saddex nin oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwaasoo dabayaaqadii sanadkii hore laga soo qabtay gudaha magaalada muqdisho saddexda nin ee saakay fagaaraha iskoola bulusiya lagu toogtay ayaa kala ahaa maxamed xaaji axmed oo magaciisa afgarashadu ahaa ilka case axmed maxamed haashim iyo saalim saciid maxamed sida uu warbaahinta u sheegay xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal cabdulaahi buule kemey taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bishii labiyo tobnaad laba kun sagaal iyo toban waxaa maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case toddobiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan toddobiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab lixiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd tobankii bishii siddeedaad laba kun lix iyo toban marxuum cumar maxamed abiikir labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay siddeed iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun lix iyo toban saddex taariikh toddobiyo labaatankii bishii afraad laba kun toddobiyo toban marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay lix iyo tobankii bishii koowaad laba kun siddeed iyo toban marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay labaatankii bishii labaad laba kun sagaal iyo toban marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda nin ee maanta la toogtay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee lagu riday kow iyo soddonkii bishii disembar labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaana mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii juulaay ee sanadkan saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed koob iyo soddonkii bishii labiyo tobnaad laba kun sagaal iyo toban maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha sagaal iyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun iyo labaatanka waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho